assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duqeymaha yuhuudda ee ka wadamarinka goodoonsan ee khaza waxaan maanta oo sabti ah danka kaana ku beegan maalinkii afar boqol konton iyo lixaad oo xidhiir ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqeymo afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza iyo dagaallo xooggan oo lagu jebiyey askarta saynada yuhuudda haddaba aan ku horeyno duqeymaha ciidamada maamulka gumaystaha yuhuudda waxay maalintii shalay ilaa subax iyo hore ee maanta ay marinka khaza ka geysteen xasuuqyo kala duwan iyagoona si arxandaraha u deeqeynaya goobahay ku sugan yihiin dadka barakacyaasha waxaana duqeymahaasi ka dhashay shuhaado iyo araawacyo tiro badan diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda waxay duqeyn aadu xoogan oo xagga cirka ay ku beegsadeen bakhaar lagu keedin jiray raashiinka oo ku yaala magaalada dariilbalax ee bartamaha marinka khaza kaasoo ay maalmihii dambe ay ku hoyanayeen dadka barakacyaasha ah waxaana duqeynta halkaasi ka dhacday ku shahiiday dad badan oo shacab rayd ah halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan isbitaalka shuhadaa ul laksayana waxaa la geeyey dad badan oo dhaawacyo kala duwan qaba si halkaasi loogu dabiibo dhaawacyadooda sidoo kale laba ruux oo falastiiniyiin ayaa ku shahiiday kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen duqeyn aad u xoogan oo ay ciidamada yuhuudda la bartilmaameysadeen gaari ay saarnaayeen dad shacaba uu ku socdaalaya magaalada asuweydah ee bartamaha marinka khaza si la mida dadkii ku dhaawacmay duqeyntii ka dhacday daliilbalaax kuwaana waxaa la geeyey isbitaalka shuhadaa ul laksa ee magaaladaasi guri ku yaala halka laga soo galay xerada almakhaazi ee bartamaha marinka waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda ku beegsadeen duqeyn wuxuushlimaah oo ay dad badan ku shahiideen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen duqeyntan oo ahayd mid aad u xooganayana waxaa la warinayaa in guriga uu soo gaaray burbur aad u daran dad badan ayaana ku hoos xaniban dhagaxaanta hoostooda halka ay shuhadadu gaareen sagaal ruux dhaawacyaduna intaa ka badan yihiin duqeymahan ayaana dhacay maalintii shalay iyo jimco ahayd waxayna ciidamada yuhuuda si aan kala soclayn u beegsanayeen goob kastoo lagu tilmaamay inay ku jiraan dad barakacyaal ah isbitaalka shuhadaa ul laksa ayaana waxauu martigeliyay labiiyo toban saacadood gudeed dad aad u badan oo dhaawacyo kala duwan qaba diyaaradaha dagaalka ee maamulka saynada yuhuudda waxay sidoo kale duqeen aad u xoogan oo xagga cirka ay ka fuliyeen saqdiya dhexiya xalay magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza wararka ayaana waxay sheegayaan duqeymahan ay beegsadeen guryo ay ku sugan yihiin dad shacab ah laba duqeyn oo bahallimo ayay ciidanka yuhuudda ku beegsadeen deegaanka cabsaan ee ku yaala bariga magaalada khanyunis waxaana duqeymaha halkaasi ka dhacay argagax aad u xoogan ku beereen carruurta iyo haweenka halkaasi ku dhaqan xogaha ayaa waxay intaa ku darayaan ciidamada yuhuudda ay beegsanayeen cid kastoo ka dhaqdhaqaaqda magaaladaasi waxaana labadan duqan ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kale isla magaalada khanyunis ciidamada yuhuudda waxay duuqeen la dhaceen gaari ku socdaalayay waqooyiga magaalada halkaasna waxaa ku shahiiday shan ruux oo shacab ah halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kale aad u fara badan duuqimaha yuhuudda ee magaalada khanyunis oo halkooda kasii soconaya ayaa waxay habeenkii xalay beegsadeen guri ku yaala koonfurta magaaladani oo ay deganin qoys caan ka ahaa magaalada islamarkaana si weyn looga yaqaano gudaha deegaankaasi wararka ayaa waxay sheegayaan halkaasay ku shahiideen toddoba ruux oo shacab ah halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan guriga ayaana waxaa soo gaaray burbur baxsan iyadoo kooxaha gurmadka rayidka ay subaxii hore maanta baadigob ugu jireen dadka ku hoos xaniban dhagaxaanta burburay hoostooda dhanka kale waxay ciidamada yuhuudda duqeen aad u xoogan ku garaaceen dhismayaal la degan yahay oo ku yaala xerada jabaaliya waqooyiga marinka khaza iyo duleedkeeda intaba waxaana duqeymahaasi ku shahiday tobannaan ruux oo shacab ah halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan guri ku yaala xaafadda dacwa ee xerada nusiraad ciidamada yuhuudda waxay ka geysteen duqeyn diyaaradeed oo xagga cirka ah waxaana ku shahiiday sida la soo warinaya dad badan oo shacab ah halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan iyagoo sidoo kale madaafiicda goobta ku garaacay guryo ku yaala waqooyiga sida xaafadda annaslah iyo sidoo kale deegaanka safdaawiya ah waxaana duuqeymahaasi madaaficda loo adeegsaday ku shahiiday dad badan halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kale aad u fara badan guud ahaana ciidamada yuhuudda waxay maalintii shalay duuqeymo kala duwan ka geysteen qeybo badan oo ka mid ah marinka khaza waxaana ku shahiiday siday wararku sheegayaan toddobaatan ruux oo iskugu jira dumar carruur iyo waayeello kuwaasoo aan waxba galabsanin islamarkaana difaaci karin naftooda wararka ayaa waxay sidoo kale tilmaamayaan in lix iyo labaatan ka mida dadkaas ay ku shahiideen duqeymo ka dhacay waqooyiga marinka halka ay dhaawacmeen tobannaan ruux oo kale subaxii hore maanta ciidamada yuhuuddu waxay gantaallo ku weerareen dad shacaba oo ku dhaqnaa xerada ashaadiya ee magaalada khaza waxaana halkaas lagu waramayaa inay ku shahiideen dad badan oo shacab ah halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan sidoo kale waxay subaxii hore maanta ciidamada yuhuudda madaafiic ku garaaceen bariga magaalada deeriilbalaax ee bartamaha marinka khaza sidoo kale guri ku yeel waddada asaxaab ee bartamaha magaalada khaza ciidamada yuhuudda waxay ku garaaceen duqeymo xoogan oo xagga cirka ah waxaana halkaasi ku shahiday dad badan oo shacab ah halkay dhaawci kala duwan soo gaareen kuwo kale aad u fara badan sidoo kale ciidamada yuhuudda waxay duqeymo ku ekeeyeen xarumaha caafimaadii ku yeela magaalada khaza iyaguna duqeymo ku asqiyey isbitaallo dhowra uu ka mid yahay isbitaalka alcawdah waxaana halkaasi ku sugnaa xilliga ay duqeyntu ka dhaceysay dad badan oo shacab ah kuwaasoo iskugu jiray bukaano barakacayaal iyo shaqaalaha caafimaadka duqeynta halkaasi ka dhacday ayaa waxay sababtay khasare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira sidoo kale duqeyn ka dhacday afaafka hore isbitaalka shifa ee magaalada khanyunis waxaa ku shahiiday shan ruux oo shacab ah halkay dhaawaci kala duwan soo gaareen kuwo kale aad u fara badan wuxuu sidoo kale burbur xoogan soo gaaray qayb ka mid ah isbitaalka dhanka kale ciidamada saynada yuhuudda waxaa isbitaalada kale ah lindunuusiya lacawdah ay dadkii ku sugnaa ku amreen halkaasay si deg deg a uga baxaan oo ay faaruujiyaan isbitaaladaasi waxaa sidoo kale lagu soo waramayaa in halkaas ay saareen goodon adag oo dhan weliba ah waxayna dadka si qasaba uga saarayaan isbitaaladaasi dadka halkaas lagu goodoomiye ayaana waxaa ku jira haween carruur iyo dadda ah kuwaasoo ka soo barakacay deegaanadooda islamarkaana la duqeeyo guryahooda ciidamada yuhuuddu waxay dhammaan dadkaasi ku khasbay inay ka baxaan isbitaalka waxaana ku jira dadka laga saaray isbitaalka dadka bukaanada kuwa dhaawacyada iyo shaqaalaha isbitaalka dad goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen in qaar ka mida dadka dhaawacyada qabay xitaa dhaqaaqi karin iska badaa inay baxaane afayeenka kooxa gurmadka rayidka ninka lagu magacaabo maxamuud basal ayaa wuxuu warbaahinta u sheegay in maamulka gumaystaha yuhuudda uu doonayo inuu dhaqangeliyo qorshaha dagaal ee waqooyiga marinka khaza ay markii hore u soo dejisteen kaasu waa in si guud ahaan waqooyiga laga saaro falastiiniyiinta si halkaasi deegaamyal loogu sameeyo dadka yuhuudda ah waxaanu intaa ku daray basal in gumaystaha yuhuudda uu faraha ka qaado islamarkaana uu xorriyaddoodu siiyo kooxaha ka shaqeeya gurmadka iyo sidoo kale hay-adaha caafimaadka ciidamada gumaystaha yuhuuddu waxay kooxaha gurmadka reedka bukaanada iyo shaqaalaha caafimaadka ay ka dalbadeen in si deg deg ay uga baxaan isbitaalka alcawdah haddii ay madax adeegaan ay duqimo ku asqeyni doonaan guud ahaan isbitaalka dhulkana ay la simi doonaan maamulka gumaystaha yuhuudda ayaana war uu soo saaray ku xaqiijiyey arrintaasi tani ayaana waxay imaanaysaa iyadoo wasaaradda caafimaadka ee waqooyiga khazo keliya ka diiwaangelisay boqol soddon iyo lix duqeen oo ay ciidamada yuhuudda ku beegsadeen isbitaallo gaaraya labaatan toddoba isbitaal kuwaasoo ku yaala waqooyiga kooxaha muqaamada falastiin ayaa sidoo kale war ka soo saaray duqeymaha ciidamada yuhuudda iyo sidoo kale goodoominta isbitaalada ku yaala marinka goodonsane khaza waxayna sheegeen gumaystaha weli shacabka reer falastiin ku hayo dhibaato dhan weliba ah sidoo kalena iskugu daray duqeymo gaajiysiin iyo goodoomin waana mid laga xisaabin doono jaraa'imtaasi ayay yidhaahdeen kooxaha muqaamada falastiin geesta kale waxaa si aada u korortay tirada dadka ku shahday duqeymaha ciidamada yuhuudda ay ka wadaan marinka goodonsane khaza iyadoo saacad walbuu qaso soo martay shuhaado iyo dhaawacay noqonayaan boqolaal ruux oo shacab ah islamarkaana ay burburayaan dhismayaal iyo guryo aad u fara badan oo ay ku hoyanayeen dadka shacabka ah muddo dhan shan iyo toban bilood ayayna ciidamada yuhuudda duqeymahan kala socleen ku hayaan madaarista masaajidda maraakista isbitaalada xarumaha caafimaad iyo guud ahaan goobaha ay ku sugan yihiin dadka barakacyaasha ah waxaana la soo warinayaa in muddada halka sano iyo saddexda bilood ay ciidamada yuhuudda marinka khaza ku dileen dad gaaraya afartan iyo saddex kun lix boqol konton sideed ruux oo iskugu jira dumar carruur iyo waayeelo kuwaasoo aan waxba galabsan halkii ay dhaawacmeen boqol iyo sideed kun shan boqol iyo siddeetan iyo saddex ruux oo kale waxaa intaasii dheeroo weli burburka dhagaxaanta hoostada lagu laayahay kow iyo toban kun oo ruux waxaana saacadaha iyo maalmaha soo aadan suurdagal ah inay kororto khasaaraha dhimashada iyo dhaawac dadka reer khaza maadaama ay ciidamada yuhuudda weli wadaan duqeymaha islamarkaana ay beegsanayaan meel walba ay ku sugan yihiin dadka shacabka ah kooxaha muqaamada falastiin ayaana weeraro kala duwan ku beegsaday ciidamada cadowga yuhuudda ee duulaanka gardarada ku soo qaaday deegaanada kala duwan ee marinka khaza gumaadka iyo xasuuqyada wuxuu shilmadana halkaasi ka wadaa weerarada ay dagaalyahanada muqaamada falastiin ku beegsadeen askarta yuhuuda iskugu jira kuwa toos ah duqeymo loo geystay saligyadooda iyo weliba weeraro dhabagal ah oo khasaare kala duwan geystay dagaalyahanada muqaamada falastiin ayaa waxay shaaca ka qaadeen in ciidamadoodu ay burburiyeen afar ka mid ah gawaarida gaashaaman ay isticmaalaan ciidamada yuhuudda waxaana ka mid ah gawaaridaasi kuwa loo yaqaana markaaf war ka soo baxay guutada alqasaam waa garabka milatariga kooxda muqaamada falastiin ayaa waxaa lagu sheegay inay beegsadeen gawaari dhan afar gaari oo iskugu jiro kuwa loo yaqaana markaafi sidoo kale kuwa ciidamada xambaara kuwaasoo ku socdaalayay xerada jabaal iyo waqooyiga marinka khaza waxaana gawaaradaas lagu beegsaday gantalle kala duwan iyo sidoo kale miinooyin dhulka loogu aasay iyadoo ay halkaas dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen askar badan oo ka tirsan saynada kuwa kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kale galbeedka xerada jabaaliya ay ciidamada muqaamada ku beegsadeen gaari kaleoo markaaf ah kaasooy wateen canaasir ka tirsan ciidamada yuhuudda waxaana halkaasi ku basbeelay gaarigii la beegsaday iyadoo ay dhimasho iyo dhaawac u qaybsameen wixii askariya la socotay guutooyin ka tirsan dagaalyahanada muqaamada falastiin ayaa waxaa sidoo kale lagu waramayaa inay gantalle ku garaaceen diyaarad nooca qomaatiga u kacda oo ku socdaalaysay magaalada deerilbalax ee bartamaha marinka waxayna sheegeen dagaalyahanada muqaamada in diyaaradaas ay hawada ku gubatay